shirkan jaraaide ee maanta sida wadajirka ugu qabteen xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo ku leeyahay magaalada hargeysa qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbigaasi ayaa waxay ku cambaareeyeen tallaabadii xukuumadda somalilan ay kaga hor istaagtay shaybaadhadii la xidhiidhay dhinaca caafimaadka ee doctor cali macaw aweys oo ugu talagalay in uu ka fuliyo magaalada hargeysa iyagoona xukuumadda ugu baaqay in ay ka noqoto tallaabadaasi islamarkaana ay tixgeliso sharafta iyo karaamada bulshaweynta soomaalida xogayaha dibudejinta iyo ilaalinta arrimaha xuquuqa aadamaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane jaamac hilaac oo goreynbax shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa waxau yidhi saas marka doctor macaw laga hadlayo waxa weeye dakhtarka wuxuu ku yimi baahi shacbiga somalilan ka timi waxaynan la soconay muddo badanba in laga xayeysiinayey telefishinada iyo warbaahinta somalilan inuu yimaado doctor macaw wuxuu ku soo galay sifo sharciya entrance procedure saxa oo fiisa abuu dalka kusoo galay markuu dalka yimina wasaaradda caafimaadka oo uu qaranka mas-uul ga yahay wasiirka caafimaadku saleelaan xag la toosiye doctor saleelaan xag la toosiye wuxuu siiyey warqadaas ogolaanshaha ah policy daro marka laga hadlayo structureka somaliland u shaqayso wasaaradda maaliyad wasaaradda caafimaadku waxay ka mid tahay marka laga hadlayo ishiga caafimaadka o dhan iyadaa line ministry u ah markaana waxaan la lahaa madaxweynaha de haddaan wasiir xag la toosiyey aan wasiir ku ahayn de caddeed waxa tara wasiiri maaha wasiirkan waxaan ka codsan lahaa mar haddii hawshiisi socon weyday oo wasaaraddiisii aan u madax banaanayn waxaan usoo jeedin lahaa inuu iscasiyo kaasi waa qodob qodobka labaad waxaan tacshi u diraya dadka muwaadiniinta ee shacbiga reer somaliland baahida caafimaadka ay haysay ee doctor macaw ugu yimi ee xukuumaddii somaliland ay soo doorteen ay iska hortaagtay inay helaan adeegii caafimaad ee daktarka u fidin lahaa janiskaana waxaa ku weyneen marka runta xaqiiqda la eego waxa weeye aanu dilaallo iyo dilaali maysa doctor macaw aanu dilaallo iyo dilaali iyo dilaali maysaan intaas opportunitiga intaa le ay dadka shacbiga reer somaliland ay ku waayeen anaa wakiilo noqonaya iyo adaa wakiilo noqonaya intaasay ku waayeen waana nasiibdarro weyn waana arrin ku timi in maamulkan aan dowladnimada aqoon ee maanta dalka gacanta ku haday midda saddexaad waxay tahay waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland sheegaya saradda caafimaadkao keliya maaha dalka oo dhan wuxuu galay fawdo maamul dalkana madaxweyne adigaa ka mas-uula hadduu xumaadana adaa mas-uuliyadda qaadi doona hadduu wanaagsanaadana adaa mas-uuliyadda yeelan doona waxaase kuu sheegaya dalku inuu maanta ku jiro fawdo maamul loola baahan yahayna badbaadiso sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay xasan xuseen cobyere oo ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarsanaysa xisbiga mucaaradka ee wadani
oo aada iyo aada loogu xadgudbay xuquuqdii muwaadinka iyo xuquuqdii bini-aadamnimada ee dhakhtarkii doctor cali macow oo muddo laba bilooda laga naadinayey tviyada uu ku baaqayey inuu hargeyse iman doono uu bukaanka hargeyse u iman doono ayaa muddoba la naadinayey dadkii somaliland gobol ay joogaanba waxay ku soo urureen magaalo madaxda caasimadda toddobiyo labaatankii bay ahayd inuu bilaabo isagu waajibkiisi uu ka soo baxo toddobiyo labaatankii wuu yimid xukuumadduna way soo dhoweysay wayna ogolaatay inuu yimaado dadkii maalintii u horreysay toddobiyo labaatankii markii uu shaqadii bilaabay ayaa shaqadii laga joojiyo ciidan fara badan la keenay goobtii uu dadka ku daweynayey dabeedna waxaaba loo taxaabay meel baa lagu xidhay arrinkaasi wuxuu noqday arrin aada iyo aada looga argagaxo dowlad badhna soo badhna ogolaanayo badhna xidhayo dee kan ka horreysa numa arag xuquuqdii muwaadinkana meel baa looga dhacay oo dadka ka yimid gobollada fogfog ee hoteeladii magaalada buuxiyey ee doonayay in la eego oo arrinkaa ay u yimaadeen in dadkiina weli halkii taagan yihiin oo ay ku cadilan yihiin isagiina ilaa maanta aan dhinacna loo saarin arrintaas xisbiga cadaalad xisbiga waddani aada iyo aad ayuu uga xun yahay waayo xuquuqda muwaadinku maaha dee sidaa dowladda waxbaa xil baa ka saaran inay ummadda daryeelkooda ku ka shaqaysayahay maaha inay ku xadgudubto maahayn ninka muwaadinka ee aqoon-yahanka ninka soomaaliga ah ee aqoon-yahankaa ee meel fog uga yimid ee muddaba ku ku kacayo lahaa waxaan tegayaa hargeysa waxaanan doonayaa inaan wax u qabto ummadaas deen waxa weeyaan in lagu xadgudbo maahayn
hadalkani maanta ka soo yeedhay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa kusoo beegmaya toddobaad kadib markii xukuumadda somalilan ay howlgal dhinaca caafimaadka oo ka samayla magaalada hargeysa ka joojisay doctor cali macow aweys oo ka mid ah dhakhaatiirta waaweyn ee soomaalida kaasi oo ka soo boqolay dalka ingiriiska oo faysal maxamed aadan faysafifa telefishinka caalamiga royal t v magaalada hargeysa